بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم وbاarك عlى نبيinا محمد وعlى آله وأصحاaبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله عlى الإنعام والشhكر lh عlى الإلهاm والصلاة والسلام عlى سيدina محمد خyر الأناam وعlى آله وصحبه الساadة الأعلام wuxuu yidhi alxamdu lilaah mahad dhammaanteed allay u sugnaatay cala alincaami nicmaynta alla subxaana wa tacaala uu noo nicmeeyey ayaa mahadoo dhan ilaahay ugu sugnaatay washukru lahu shukri dhammaantiina alluu u sugnaaday cala alilhaami ilhaamka alla subxaana wa tacaala uu nagu ilhaamiyey ta'liifka kitaabkan aan alifnay ayaan alla subxaana wa tacaala uga mahdinayaa buu leeyahy wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxammadin khayr اlanaam wacalaa aalihi wa saxbihi asaadat alaclaam asaada waa dadka sayidyada ah hogaanka ummadda alaclaam waa jamcu calam waa buuro saadadaasoo buuro ah ileen buurtu waa muuqataa keyrkeedu waa ka daahir ayaguna fadli iyo cilmi ayay keyrkood uga muuqdaan marka waa aclaam wey wa bacdu intaa kadib fa haadaa kani ta'liifun waa ta'liif kaafin ku filan oo kaa deeqaya kitaabo badan fii cilmay alcaruudi waalqawaafi oo ku tacalluqa cilmiga caruudka iyo cilmiga qawaafida qawaafida ayada waa u tegi doonaa insha allah caruudkaa soo horeeya wallaahu lmuwafiq wacalayhi atawakul alwalu midka hore ee alcilmu alwal ilan laba cilmi ee risaaladu ka kooban tahay alwalu fiihi muqadimatun wa baabaani wa khaatimatun midka hore oo cilmulcaruud ah waxaa ku sugan muqadima iyo laba baab iyo khaatimo intaasuu ka kooban yahay waa cilmigii hore cilmulcaruud muqadimo iyo laba baab iyo khaatimo macnaa waa kooban yahay marka muqadimadaa sheikhu ka hormarayaa laba baabaa ku xigta kadibna khaatimadii iyo gebagabadii waa muqadimada marka uu shiiku soo wado waa muqadimo aada iyo aada muhiim u ah waxayna muqadimadaani sababaysaa inuu qofka fahmo labada baabee soo socoto ihtimaam gaar ah ayaa waxaa la rabaa marka in la siiyo muqadimadan qayb wuxuu uga hadli doonaa waxyaabo badan oo imaan doona gabayada ku imaan doona miisaanada la keeni doona ku imaan doona markii abwaabtaasi la guda galo inta badan meeshaana loo soo noqonaa muqadimaadkaana loo soo noqon in badan marka muqadimadu waa muhiim ma aha muqadimo hordhac keliya waayleya ma ah waa muqadimo muhiim u ah abwaabta soo socota wuxuu yidhi falmuqadimatu muqadimadu fii ashyaaa waxay ku saabsan tahay fii ashyaaa ashyaa laabudda minhaa oo aan laga maarmin oo kuu sheegay inaan laga maarmin muqadimadan waxaa ku jira wa hiya ashyaadaasi waxa wey oo aan laga maarmin axrufu taqdiic xuruufta googoynta waxaa kaloo la yidhaahdaa axrufu tafcila tafciladii xuruufteediina waa la yidhaahdaa allatii tafciladaasu tata'alafu minhaa ay iska korayso alajzaa'u qaybaha taqdiicdan ama tafciladan waxaa iska koraya qaybaha uu ka kooban yahay gabayga ama hadalka uu ka kooban yahay wa hiya casharatun xuruuftaana toban xaraf waay yajmacuhaa waxaa jamcinaya qowluka qowlkaaga aada leedahay lamacad suyuufunaa lamacad suyuufunaa waxaa iftiimay suyuufunaa seefaheenna toban xarafa hadda ku jirta kelimadda waa allaam waalmiim waalcayn waataa waasiin waalyaa waalwaaw waalfaa waalnuun waalif meeqa xaraf waayo toban waayo tobantaa tobankaa xaraf tafciladu kama baxdo tafcilada maxaa loola jeedaa tafcilada waa imaan doontaahoo qaybo kala duwanay leedahay sheikhaaba keeni doono muqadimaday ku dhex jirtaa laakiin waxaad ogaataa tafcilo walba ama wasan walba oo awsaanta shicirka lagu miisaamo ka mid ah tobankan xaraf kama dhex bixi karo wasan walba oo miisaanadaasi ka mid ah tobankan xaraf kama dhex bixi karo tobankan xaraf ayuu ka kooban yahay tobankaa xaraf si aada u dabdiso hal kelimadaa lagugu soo koobay lamacat suyuufuna waana kelimad macno la soo maaha lamacat suyuufuna oo kelimad macno la-aana kaagama dhigin haddii mid macno la-aan oo muhmal uu ka dhigi lahaa inay ilowdaa laga yaabaa laakiin hadda haddii lagu yidhaahdo seefteennu waa iftiintay dheh waxaa kugu soo dhacaya tobankii xaraf waay lamacat suyuufuna marka waa kelimad macno leh loogu talagalay inaad xuruuftaasi ku dabdiso wuxuu yidhi fasaakinu midka reeban saakin waa maxa wuxuu raa inuu kuu tacriifiyo fasaakinu midka saakinka ah maa cariya can ilxaraka waa midka xaraka ka dhartira waalmutaxariku midka mutaxariga ahna maa lam yacra canhaa waa midaan xaraka ka dhartirnay waxyaabahaasi awalba waa la yaqiin soo maha in badan laakiin miisaanada door weynay ku leeyihiin waxyaabahan xarafka saakinka ah midka mutaxariga ah mid walboo ka mid a waxaa ku tacalluqaya waxyaabo badan inuu marka hadda kuu sii sheegou rabaa mid walba waxa uu yahay saakin waa midaan xaraka lahayn waa reebanya mutaxarigna waa midaan xaraka ka dhartirnayn bimacnaa waa mid xaraka le wa xarakada lama kala qaado ma fatxa ma kasraba ma damma wax muictibaara ma laha xaraka waa isku dhinac sukuunna waa dhinac kale markii meeshaan la joogo wuxuu yidhi famutaxarikun bacdahu saakinun sababun khafiifun meeshan waxaa ka bilowda marka waxyaabaha gabayga uu ka koobmayo yacni waxyaabaha miisaanku uu ka koobmayo magacyay leeyihiin haddaad aragto xaraf shaqlan saakin ka dambeeyo sabab khafiifa loo yaqaan famutaxarikun xaraf mutaxariga bacdahu gadaashiisa uu ahaado saakinun mid reeban sababun khafiifun ay huwa sababun khafiif waa sabab khafiifa wey ka qad oo kale wey ka qad kaafka tashbiiha ula jeedaa ee kelimaddu waa maxay kelimadda qad wa qad maxaa ugu horeeya xaraf mutaxariga maxaa ku xiga saakin meel walbood ku aragto xaraf mutaxarigoo saakin ka dambeeya magaciisu waa sabab khafiifa waxaa la rabaa hadhowt inaad tidhaahdo kelimaddan ama miisaankan wuxuu iska saaran yahay sabab khafiifa sabab haqiila watad majmuuca watad mafruuqa adoo waxyaaba lasoo sheegaya maraya intaasuu ka koobayan waa inaad tidhaahdo hadda marka wuxuu kuu sheegayaa wixii aad ka koobi lahayd inaad halkan ku barato haddaad aragto xaraf mutaxariga oo saakin ka dambeeyo sabab khafiifa ku magacaabo waa qaacido soo maaha halkaa waa inaan haysanno famutaxarikun bacdahu saakinu sababun khafiifun ka qad buy wa mutaxarikaani laba xarafoo xarakaysan sababun haqiilun sabab haqiila w ka bika sida bika oo kale kaafka tashbiih waaye kelimadu waa bika bika ba'da maxaa saaran xaraka meeshaan xarakaan ku magacaabayna xarakayaan la kala qaadin ba'da xarakaa saaran kaafkana maxaa saaran xaraka sabab maxaa la yihahdaa tan sababun haqiil qaacido waa ayadana laba xaraf waa laakiin ka badan ma aha laba xaraf oo xarakaysan sabab haqiila ku magacaabo wa mutaxarikaani laba xarakaysan bacdahumaa gadaashooda uu yahay saakinun mid reeban watidun majmuuc watad majmuuca ayaa la yidhaahdaa ka bikum sida bikum oo kale w meeqa xaraf ay ka kooban tahay bikum saddex labada hore waa xarakaysan yihiin kan ugu dambeeya saakin waay sidaas haddaa aragto watad majmuuca ku magacaabo laba xaraf oo xarakaysan kan saddexaad saakin yahay watad majmuuca baa la yidhaahdaa wa mutaxarikaani laba xarakaysan baynahumaa oo u dhaxeeyo saakinun saakin u dhaxeeyo watadun mafruuq watad mafruuqa baa la yidhahda waa laba xaraf oo xarakaysan dhexdaa waxaa uga jira xaraf saakina waxaa la leeyahay watadun mafruuq ka qaama sida qaama oo kale wa qaama xaraf xarakaysana ugu horeeya maxaa ku xiga xaraf saakina ku xiga maxaa ugu dambeeya xaraf xarakaysana ugu dambeeya idan laba xaraf oo saakin u dhexeeya way soo maha laba xarif oo mutaxariga oo saakin u dhexeeyo watad mafruuqaha la yidhaahdaa meeqaan haysanaa hadda afar xaraf xarakaysan oo saakin ka dambeeyo sabab khafiifa laba xaraf oo xarakaysan sabab haqiila laba xaraf oo xarakaysan saakin u dambeeyo watad majmuuca laba xaraf oo xarakaysan saakinna u dhaxeeya watad mafruuqa afar way soo maaha waayo labaas noo sii dhiman marka wuxuu yidhi wahalaaatun saddex maxaa saddexa saddex xarafuu ka wadaa wahalaaatun saddex waa halaaatun mutaxarikaat wa waa saddex xaraf oo xarakaysan bacdaha gadaasheeda uu yahay saakinun mid reeban faasilatun suqraa waxaa la yidhahdaa faasila suqraa ayaa la yidhahdaa ka facalat sida facalat waay facalat saddex xaraf oo wada xarakaysan midka afaraadna uu saakin yahay saas way soo maa waa fa iyo cayn iyo laam saddexdu waa xarakaysan yihiin maxaa ugu dambeeyo afarku ah ta saakina oo reeban tanoo kale waxaa la yidhaahdaa faasila suqraa haddaad aragta saddex xaraf oo wada xarakaysan midka afaraadna uu saakin yahay faasila suqraa ku magacaawo wa arbacatun afar afar xaraf oo xarakaysan bacdaha gadaasheeda u ahaada saakinun mid reeban faasilatun suqraa faasilo suqra ah ku magacaabaysa faasilatun kubraa faasila kubraa ayaad leedahay ka facalataa facalataa fa iyo cayn iyo laam iyo ta waa afar xaraf soo maa afartaasi waa mutaxarika maxaa ka dambeeya afarta xarafka shanaad waa saakin waa alifta reeban we tan waxaa la yidhahdaa faasila kubraa kulli waxaa kuu jamcinaya yajmacuhaa qowluka hadalkaagaa kuu jamcinaya aad tidhaahdo lam ara calaa dahri jabalin samakatan lam ara ma arag calaa dahri jabalin owr buur dusheeda buur dusheeda kuma arag samakatan kalluun kalluun buur dul saaran ma arag inaad tidhaahdo lam waa sabab khafiifa ara waa sabab haqiila calaa waa watad majmuuca dahrin waa watad mafruuqa jabalin faasila suqra jabalin marka fiiri waxaa noo imaan doona wax la yidhaahdo alkitaaba alcaruudiya caruudka markii la qoraayo qoraalka caadigaa ma ah waa ka duwan yahay hadda jabalin tanwiina u naqaanaa waxa meeshaan saaran caruudka markii la joogo nuun waay xaraf gooniyuu ka dhigan yahay walidaalika marka waa tegi doona kitaaba caruudiya waa qori doonaa waa arki doonaa waxaa u qoraysaa nuun ahaan ee u qori maysi tanwiin ahaan calaa jabalin waxaa leedahay nuun saakinaha u dambeysaa leedahay sidaa darteed jabal waa saddex xaraf soo maaha saddexda xaraf waa mutaxarik maxaa ka sii dambeeya nuun saakina ah maxaa la yidhahdaa taas oo kale faasilatun suqraa samakatan maxaa u dambeeya nuun saakinaha u dambaysa meeqo xarafaa ka horeysa afar afartu waa mutaxarik midka shanaad waa nuun saakina ah waa faasilatun kubraa idan intii aan soo marnay waa lix lixdaba hadalkaanay kugu dhan yihiin lam ara calaa dahri jabalin samakatan sabab khafiifa sabab haqiila watad majmuuca watad mafruuqa faasila suqra faasila kubraa gabay walba miisaankiisa intaasuu ka kooban yahay kama baxaayo waxyaabahan miisaanadana sheikhaa keenaya wa minhaa buu yidhi ay min alasbaabi waalawtaadi waalfawaasili ilan saddexaan soo marna noocay ahayn soo maa min alasbaabi waalawtaadi waalfawaasili asbaabtii iyo awtaaddii iyo fawaasishii lasoo sheegay ayaa tata'alafu tafaaciilu tafaaciishu iska kortaa buu tafaaciisha beydka ama gabaygu uu ku taagan yahay waxay iska koraysaa asbaabtii iyo awtaaddii iyo fawaasishii asbaabtu waa leeqaan labay ahaayeen awtaadduna labay ahaayeen fawaasishuna labay ahaayeen soo maaha lixdaasaa tafaaciishu iska kortaa wa hiya tafaaciishu hamaaniyatun sideed weeye lafdan xagga lafdiga casharatun toban weeye xukman xagga xukunkana tobanay ka yihiin maxaa loola jeedaa hamaaniyatun lafdan casharatun xukman waa noo imaan doontaa markaan fahamno miisaanada ayaan kusoo noqonaynaa midaan maxaa yeeley annagoonan miisaanadan soo socda aanan fahmin hadda midaan waxaa laga yaabaa inay nagu adkaato wuxuu ula jeedo laakiin waxaan fahamsannahay ama haan haysannaa inay sideed yihiin xagga lafdiga xukunkana meequu yidhi xukunkana toban waayo wuu yidhi inaani laba ka mid ah khumaasiyaani waa khumaasi wey khumaasiyaani muxuu ula jeedaa shanay ka kooban yihiin وثمaaنiyaة sideedna subaaciya waa subaaci waa toddoba macna alusuulu minhaa arbacaة meeshuu shiiku halkan alusuulu ka yidhi waxaa ka fiicneed inuu yidhaahdo wahiya qismaani tafaaciishu waa laba qaybood inuu yidhaahdo alusuul wاlfuruuc saas inuu marka hore u kala qaado asagoon taqsiim gelinuu hore u guda galay shiiku raximah اllah wahiya qismaani waa laba qaybood tafaaciishu waa laba qaybood usuulun wa furuuc usuul iyo furuuc wey alusuulu usuusha minhaa waxaa ka alusuulu usuusha oo minhaa ay min atafaaciili ka mid a arbacatun waa afar afara asala toban hadday afar asal tahay meeqaa farac noqonaysa lix baa farac noqonaysa afarta usuusha waa kuwaanaa marka facuulun mafaaciilun mufaacalatun faacilaatun faaci hadda waa kala go-antaha soo ma say u kala go-antaha u kala goynaysaa markaa ku dhawaaqayso faacilaatun ayaa leedahay dulwatadi lmafruuq oo u saaxiiba buu yidhi watad mafruuq ah fi lmudaarici ay fi lbaxri lmudaaric baxar layra baxrumudaaric oo noo imaan doona dhexdiisa waxay u saaxiib taha buu leeyahy watad mafruuq ah afartaasi waa usuul wاlfuruucu furuucduna waxaa weeye faacilu mustafcilu faacilaatu mutafaacilu mafcuulaatu mustafcilun mustafcilun ila waa kala jaray dulwatadi اlmafruuqi fi اlkhafiifi wاlmujtasi buuyi alkhafiif wاlmujtas waa baxraani min buxuuri الshicri waa laba baxri oo buxuurta gabayga ka mid a waa imaan doonaan wa minhaa tafaaciishan ayaa tata'alafu lbuxuuru buxuurtu iska kortaa wey waxaa la rabaa marka aan soo jeesanno yacni soo jeesanno waxaan ka wadaa aan baraarugno afarta usuusha ah iyo lixda furuucda waxaa la rabaa sidee kuwaan furuuc uga noqdeen kuwaas asalka inaan fahamnaa la rabaa ilaan sheegaan markii laha waa farac asaluu leeyahay asalkii meeqaa lagu sheegay afar inta kalena afartaasay farac ka yihiin say farac uga noqdeen waa su-aal meesha ku jirta markaan soo qaadano maalan faacilaatun faacilaatun faaci maxay tahay horta waxaan soo marnay faaci kuwa hadda aan soo marnay ya watad mafruuqa waa soo maaha waa mutaxarikaani baynahumaa saakin faaci waa watad mafruuq ah laa maxay tahay yaa sabab khafiifa tun waa sabab khafiifa laba sabab oo khafiifa iyo hal watadoo mafruuqaay ka kooban tahay hal watadoo mafruuqa iyo laba sabab oo khafiif ah laa oo sabab ah khafiifa iyo tun oo sabab kaloo khafiif ah iyo faaci oo watad mafruuqa ah kelimadan marka faacilaatun faacilaatun waxay ka kooban tahay watad mafruuq ah oo hore galay iyo sababaani khafiifaan soo sidaa ma aha waxaan rabnaa inaan labada sabab soo hormarino labada sabab inaan soo hormarino watadkii mafruuqa ahaana aan gadaal dhigno watadkii mafruuqa ahaa inaan gadaal dhigno see noqonaysaa laatun faaci ay noqonaysa soo maaha saasay noqonay laatun faaci waxaa la yidhi kelima muhmala waaye wax la isticmaalo maaha faaci laa yacni laatun faaci wax la jira maahan carabi jira maaha kelimadaasi ma aha kelima mustacmala maxaan samaynaynaa marka waxaan ku soo bedelaynaa kelima mustacmala oo intaan ka kooban iska fiiri kelima mustacmala oo laba sabab oo khafiifa ay horeyso watad mafruuqana uu dambeeyo mustacmalana ah markaa ma la fahmin kelima mustacmala oo labadii sabab horayso watadkii mafruuq ahaana uu gadaal jiruu dambeeyo kelimadaasi waa maxay kelimadaasi waxaa waaye waa mafcuulaat waay mafcuulaatu mafcuulaatu ka fiiri furuucdii yaa furuucdii ma ku jirtaa maf maxay tahay sabab khafiifa cuu waa sabab khafiifa laatu waa watad mafruuqa soo maaha ayadoo mustacmalahan helnay idan mafcuulaatu maxay farac ka tahay faacilaatun ay farac ka tahay faacilaatun ayay farac ka tahay idan mafcuulaad meeshay nooga timid waa aragnay faacilaatu ayay nooga timid farac labaaday leedahay faacilaatu farac labaaday leedahay faacilaatun farac labaaday leedahay farac labaad waxaa waaye labadii sabab labadii sabab waa la yaqaan soo maaha faacilaatun laba sababaa noo dambaysay labadii sabab mid ka mid a ayaan soo hormarinaynaa hal xaba haddaan soo hormarinno watadkii mafruuqahaa xaggou gelayaa yaa watadkii mafruuqahaa dhexdaan gelinaynaa faacilaatun ayadoo noo ah oo faaci iyo laatun ah ayaan waxaan soo hormarinay hal sabab tan ugu dambaysa soo hormari tun faaci laa ay noqone tun faaci laa tun waa sabab khafiif oo lasoo hormariyey faacina waa watadkii oo mafruuqa laadina waa sabab kaloo khafiifa idan laba sabab oo khafiifa maxaa la dhexgeliyey watad mafruuqa kelimadan mustacmal ma taha waa mustacmal ma aho waa mubha waa muhmala wax shaqaa ma qabato hadday muhmalo noqotay maxaa lagu bedelayaa mustafcilun ayaa lagu bedelaya mustafcilun mustafcilun ma uga aragtaan furuucda ma uga jeedaan yaa maxay ka kooban tahay mus oo sabab khafiifa tafci waa watad mafruuqa lun waa sabab khafiifa waan helna soomaa marka ayadoo mustacmalo ah idan mustafcilun iyo mafcuulaatu labaduba yay farac ka yihiin faacilaatun faacilaatun middan waa kala reebay se u kala go-an tahaa la rabaa inaad dhawaaqan ugu kala reebto ilan waxaa jirta faacilaatun kaleo isku xiriirtaa jirta faacilaatun kaleo xiriirtaa jirta midda xiriirta waxaa leedaha faacilaatun taan xiriirinna waxaa leedaha faacilaatun baa leedaha waa kala jaraysaa idan mafcuulaatu iyo mustafcilun laba farac weeye labadu waxay farac ka yihiin faacilaatun ayay farac ka yihiin taas marka waa midii koowaad yacni asalkii koowaad laba farac u qaatay asalkii koowaad meeqa farac u qaatay laba farac facuulun ayadana usuushay ka mid ahayd soo maha facuulun waxay ka kooban tahay watad majmuuca iyo sabab khafiifa facuu maxay tahay watad majmuuca ilan waa mutaxarikaan bacdahumaa saakin facuu lun waa sabab khafiifa waxay ka kooban tahay marka watad majmuuca iyo sabab khafiifay ka kooban tahay sababta khafiifkaa noo hormari ilaa ayada dambaysa hadda soo maa waa hormarinay waxaan leenahay lunfacuu lunfacuu kelima muhmala waa carabu ma isticmaasho lunfacuu miisaan ah markay muhmalo noqotay waxaan ku bedelaynaa mid mustacmalo ah kelima mustacmala ayaan ku bedelaynaa waa faacilun faacilun ka fiiri furuucdii faacilun ma haynaa faacilun muxuu ka kooban yahay watad majmuuca iyo sabab khafiif uu ka kooban yahay faa maxaana la soo hormariyey sababka khafiifka ahaa faacilun idan faacilun waa farcun min facuulun facuulun ayay farac ka taha taana ma la fahmin mafaaciilun usuushi ma ku jirta afarta ahayd yaa mafaaciilun waxay ka kooban tahay watad majmuuca iyo laba sabab oo khafiifa mafaa maxay tahay watad majmuuca mafaa waa watad majmuuca cii waa sabab khafiifa lun waa sabab khafiifa idan watag majmuuca iyo laba sabab oo khafiifa waay labada sabab oo khafiifka aan soo hormarin ciilun mafaa ayay noqotay ciilun mafaa watag majmuuc yaa la dib dhigay kelima muhmalo weeya soo maa waa kayru mustacmala waxaan ku bedelaynaa mid la isticmaalay oo awalkeedu ay yihiin laba sabab oo khafiifa watag majmuucana uu ka dambeeyo waxaa waaye mustafcilun mustaf waa laba sabab oo khafiifa cilun waa watag majmuuca mustafcilun idan mustafcilun maxay farac ka tahay faacilaatun ay farac yacni waxay farac ka tahay mafaaciilay farac ka tahay farac kalaa jira oo isla ay leedahay mafaaciilun ay leedahay sababka faracaas labaad waxa waaye inaad labadii sabab laba sababaa jirta soo maaha mid ka mid aa soo hormarinaysaa mid ka mid ah ayaad soo hormarinaysaa waxay noqonaysaa lun mafaa lun mafaacii ay noqonee ilan mafaaciilun bee soo maaha lun mafaacii mustacmal miya lun mafaacii waa kayru mustacmala waxaan ku bedelaynaa kelimad awalkeeda uu yahay sabab khafiifa wasadkeeda uu yahay matad majmuuca aakhirkeedan uu sabab khafiifaya waa faacilaatun waay faacilaatun waay meeqa faracaan haynaa hadda laba farac oo iska leedahay mafaaciilun mustafcilun iyo faacilaatun labadaasay yeelata soo maahan farac waa yahay waxaa noo dhiman mufaaci waxaa noo dhiman mufaacalatun baa noo dhiman oo usuushii ka mid a halka xabaa usuushii ka soo haray hadda mufaacalatun waxay ka kooban tahay watad majmuuca iyo sabab haqiil ah iyo sabab khafiifa mufaa waa watad majmuuca soo maaha cala sababkan kee waay ثقيل واي على وصاو ثقيلة لبا حرف متحركة واي تن وصاو خفيفة إذا لبا السبب أو منا ثقيل يهي منا خفيف يهي إيا وتد مجموعة انت سيكفا من تهي مفاعلة لبا دي السبب أيان صوهر مريم مفاعلة وحالنا علة مفا علة مفا بلنا علة mufaa ilan labadii sabab aan soo hormarsannay soo maaha calatun mufaa waa kayru mustacmala kelimada isticmaalo ma aha waxaan ku bedelaynaa mid awalkeeda uu yahay sabab thaqiila sabab khafiifana uu ku xigo aakhirkeedana watad majmuucaya ilan siday ka koobnayd waaya soo maahan mufaacalatun kaasina wuxuu noqday mutafaacilun wuxuu noqday mutafaacilun intaasi maxaan ku haysannaa furuucdii lixda ahayd iyo usuushii afarta ahayd waana la fahmaa u maleynaa siday uga soo farcameen sidaasay uga soo farcameen sheikha markuu wuxuu yidhi alusuulu minhaa arbacatun facuulun mafaaciilun mufaacalatun faacilaatun dulwatadi lmafruuqi fi lmudaaric والفروع فاعل مستفعل فاعلات متفاعل مفعولات مستفعيل ذو الوتد المفروق في الخفيف والمجتث الخفيف والمجتث والله بحر بحورتي كم إذا لحية طبعا كهاي ومنها تتألف البحور بوكي ومنها تفاعيشا لصور شيء أصول شيء فروع لك كوابا أيا بحورت إسكا كرتا بحورت معولة جيدا وبحورتي شعرك oo lix iyo tobanka ahaa waxay iska koraysaa kuwaana iska koraysaa markaan usoo noqonno wa minha tata'alafu tafaaciilu wa hiya hamaaniyatun lafdan casharatun xukman waxaa loola jeedaa tacliiqa hoosena waa idinkugu sheegay muxaqiqa mucalliqa mustafcilun laba suuradood ay leedahay buu yidhi mustafcilun iyo mustafcilun labay leedahay soo maha mustafcilun iyo mustafcilun faacilaatunna meeqay leedaha iyadana laba suuradood ay leedahay faacilaatun iyo faacilaatun ayay leedahay ayaga markaa lafdiga wuxuu ku leeyahay xagga lafdiga markii laga fiiriyo waa sideed ilin faacilaatun iyo faacilaatun waa soo ma xagga lafdiga waa sideed laakiin xagga xukunka markii laga fiiriyo sideed noqon mayso maalan faacilaatun labada faacilaatun ah mid ka mid ah waxaa ku jira watad majmuuca midka kalena waxaa ku jira watad mafruuqa haddaad xiriiriso waxaa ku jira watad majmuuca haddaad xiriiriso faacilaatun markaad xiriiriso watad majmuucahaa ku jira haddaad kala faslisana waxaa ku jiraya watad mafruuq ah ayaa ku jiraya faaci markaad tiraahdo watadku muxuu yahay yaa mafruuq waay faaci laatun watad mafruuqoo noqonaya markaad kala fasliso waay markaad xiriiriso wuxuu noqonayaa watad majmuuca marka watad majmuuca mar inuu noqdo marna watad mafruuqa noqdo waa xukunay ku kala duwan yihiin waa xukun ay labadooda ku kala duwan mustafcilun ayadana marna waa watad majmuuca marna waa watad mafruuqa mustafcilun markaad tiraa iyo markaad tiraahdo mustafcilun idan marna waa watad mafruuqa marna waa watad majmuuca marka casharat amaaniyatun lafdan dhawaaqu waa sideed casharatun xukman xagga xukunka markii laga fiiriyana maadaama ay kala tegayaan meeqay noqonayaan midkiiba laba xabbuu noqonaya soo ma meeshaasi waxaa ka soo baxaysa toban meesha waxaa ka soo baxaysa toban isku soo dar marka haddii aan asbaabihii raacno ama qaybihii aan soo marnay asbaabtii iyo awtaadii iyo fawaasishii miisaanadan hadda aan soo marnay markii mid walba laga soo saarayo facuulun ilan sheikha hadalladu kusoo yiri waxaa ka mid ahayd wa minhaa tata'alafu tafaaciilu yidhi soo maahan asbaabtii iyo awtaaddii iyo kulligood tafaaciisha iska korta facuulun markaa tiraa ma ka baxaysaa asbaab iyo awtaad ma ka baxaysaa mase ayaduun bay ku wareegaysaa ayaduun bay ku wareegaysaa facuu ma maxaan ku magacaabaynaa yaa mafruuq miya mase majmuuc waa facuu majmuuc waay lun waa sabab khafiif mafaaciilun meeqaa ku jirta yaa saddex maa ku jirta mase labo saddexaa ku jirta mafaa waa watad majmuuca cii waa sabab khafiifa lun waa sabab khafiifa laba sababoo khafiifa iyo hal watad oo majmuuca mufaacalatun meeqaa ku jirta saddex mufaa watad majmuuca cala waa sabab haqiila waa sabab thaqiila tun waa sabab khafiif idan laba sabab oo midna khafiif yahay midna thaqiil yahay iyo watad majmuuca wey faaci laatun faaci kan maxaa waaye watad mafruuqa faaci waa watad mafruuqa laa waa sabab khafiif ah tun waa sabab khafiif idan laba sabab oo khafiifa iyo watad mafruuq ah ayuu ka kooban yahay miisaankan walidaalika muxuu ku yidhi dulwatadi almafruuq buu ku yidhi waa mid u saaxiiba watad mafruuq ah wuxuuna baxarkan watad mafruuqa ku yimaadaa fi lmudaaric waa fi lmudaaric markuu ku leeyahay baxarkaasoo gaar ku yahay fii baxri lmudaaric ilan buxuurtuu ka mid yahay baxru lmudaaric usuushii waa kaas furuucda faacilun faacilun faa sabab khafiifa wey cilun cilun waa maxay watad majmuuca waa cayn iyo laam waa laba xarao xarako laba xaraf oo shaqlan saakinna u dambeeyo mutaxarikaani bacdahumaa saakin wahay soo maa cilun wey mustafcilun mus waa saw khafiifa soo maa taf saw khafiifa cilun waa watad majmuuca faacilaatun فا يا صوب خفيفة علا وتد مجموعة تن وصوب خفيفة إذا صوب خفيفة وأهرية هي صوب خفيفة أو أضمبية هي وتد مجموعة أو دحدة كشرة أنت أصبك كوبية متفاعل متفاعل ya muta ya markaad tidhaahdeen muta waa sabab thaqiila mutafaa ya faa waa sabab khafiifa soo ma mutafaa cilun watad majmuuca wey mafcuulaatu tun ma dhehaysi tanwiinta waa ka dayne mafcuulaatu waay haddaad tun tidhaahdo nuuna iskusii iskusii xigayso ma nuuntaasi lama raba hadda mafcuulaatu ayaad leedahay oo tanwiin aan lahayn mafcuu haddii maf la yidhaahdo waa sabab khafiifa cuu waa sabab labaad oo khafiifa laatu watad mafruuq ah saakina u dhaxeeya watad mafruuqa waay mustafcilun waxaa leedahay mustafcilun markaad tidhaahdee mustafci mus waxaa waay sabab khafiifa tafci watad mafruuq ah lun sabab khafiifa dulwatadi almafruuq buu kuy tafci soo watad mafruuqa ma ahayn dulwatadi almafruuq fi lkhafiifi walmujtasi fi lkhafiifi walmujtasi muxuu la jeedaa laba baxar waay wa minhaa ay min hadihi tafaaciil ayaa tata'alafu lbuxuur idan asbaabihii iyo awtaadii iyo fawaasishii wax ka baxa miyaa aragnay miisaanada wax ka baxay haba yaraatee ma jiraan kulligood tafaaciishaasay ku dhex jiraan yani waxay ku dhex jiraan wixii aan soo marnay ay ku dhex jiraan markii jiho kale laga fiiriyo qaybihii horeyn soo qaadanay sabab thaqiif khafiifa sabab thaqiila asiga laftirkiisa markii la tarkiibinayo azamakshari raximahullah dariiqo kale uu isticmaalay azamakshari wuxuu leeyahay kitaab la yidhahdo alqistaas fii cilmi alcaruudi waalqawaafi wuxuu yidhi ida ikhtarana asababaani wuxuu rabaa fawaasish inuu kuu soo saaro faasila suqraa iyo kubraa ayada laftirkeeda fawaasisha laguu sheegayo asbaabo la isku geegeeyey unbay ka timaad wuxuu yidhi id ikhtarana asababaani mutaqadiman athaqiila minhumaa mutaqadiman athaqiilu minhumaa cala alkhafiifi id ikhtarana asababaani mutaqadiman athaqiilu minhumaa cala alkhafiifi سمي ذلك الفاصلة الصغرى سمي ذلك الفاصلة الصغرى مثل متفا من متفاعل مثل متفا من متفاعل مثل متفا من متفاعل وإذا اقترن السبب الثقيل وإذا اقترن السبب الثقيل والوتد المجموع وإذا اقترن السبب الثقيل والوتد المجموع متقدما السبب على الوتد متقدما السبب على الوتد سمي ذلك الفاصلة الكبرى سمي ذلك الفاصلة الكبرى مثل فعلة مثل فعلة wuxuu leeyahay zamaqshari haddii laba sabab ay xidhiiraan laba sabab hadday xidhiiraan labadaas sabab midna waa haqiil midna waa khafiif mutaqadiman athaqiilu minhumaa cala alkhafiif xaaluu soo hormarayo midka haqiilka ah oo khafiifka ka soo hormarayo arrinkaasi faasila suqra baa lagu magacaabaa wey faasila suqra mararka qaar waxay kaaga imaanaysaa laba sababuu isku tegay midka horena uu haqiil yahay kan dambena uu khafiif yahay tusaale wuxuu usoo qaatay mutafaacilun mutafaacilun waxay ka kooban tahay mutafaa laba sababay ka kooban tahay sabab haqiila iyo sabab khafiifa waana soo sheegna markii hadeeta soo maraynay sababka haqiilkaana horeeya muta sababka haqiilkaa horeeya haddii laba sabab ay kulmaan midka horeeya uu yahay midka haqiilka ah laba sabab midna khafiif yahay midna haqiil yahay haqiilku uu horeeyo waxaad dhihi kartaa inta sababka dhan iska dhaaftid faasila suqrahaad dhihi kartaa oo waxaan hadda meesha mutafaacilun aan hadeeta nidhi waa laba sabab waxaad dhihi kartaa mutafaa waa faasilatun suqra ilan faasilatun suqra waxay ahayd saddex xara saddex xaraf oo xarakaysan mid saakinana uu ka dambeeyo soo maa mutafaana waa sidii way ku dhawoobaysaa mutafaana way ku dhawoobaysaa haddii ay kulmaan ama ay xidhiiraan sabab haqiila iyo watad majmuuca waid اkhtarana sababu haqiil wاlwatad اlmajmuuc mutaqadiman asababu haqiil sababka haqiilka ayadoo la hormarinayo waxay noqonaysaa faasila kubraa waxay noqonaysaa faasila kubraa sababka haqiilka ah iyo watadka majmuuca ah markay kulmaan facalatun buu asiga tusaale ahaan ugu keenay tusaale buu ka wadaa facalatun faca maxay tahay yaa waa sabab haqiila faca latun waa watad majmuuca idan waxay ka kooban tahay sabab haqiil ah iyo watad majmuuca sababka haqiilkana uu horeeyo maxaan kaloo u dhihi karnaa faasilatun kubraa maxaa yeele waa afar xaraf oo xarakaysan midka u dambeeya oo shanaadna uu saakin yahay facalatunna waa sidii sooma idan faasila kubraa marka faasila suqra iyo faasila kubraa xaggay ka soo dhex baxeen ayaguna asbaab iyo awtaaday ka yimaadeen laisku geeyey asbaab iyo awtaad la isku geeyey ayay ka yimaadeen waxaan soo marnoo dhan marka maxay ku wareegayaan asbaab iyo awtaad iyo fawaasil ayay ku wareegayaan kulligood furuuc yacni miisaanadan marka ama tafaaciishan waa gabayga waxa uu ku taagan yahay way kala leeyihiin buxuurta baxar walba ay qaybuu ku leeyahay kuban hadda aan soo sheegnay waxaan ugu tegi doonaa baxar walba iyo miisaanada uu leeyahay laakiin waxaa muhiima inaan la hilmaamin waxyaabaha hadda aan soo marnay sababtoo a kaa hari ma doonaan kaama hari doonaan oo gabayga markaa rabta inaad googoyso dariiqaanaad ku googoynaysaa gabayga waa la jarjarayaa waxaa la rabaa beydka in la kala jarjaro markii la kala jarjarana miisaanka xuruuftiisa xaraf xaraf loogu aadiyo inay wax isdheeraadaan lama ogolo marka hadday wax isdheeraadaan gabayga waa jabayaa soo ma gabayga waa jabaya hadday wax isdheeraadaan idan markaad jarjarayso maxaad u baahan tahay sabab khafiifa sabab khafiifa inaad ku aadiso haqiilka maxaa ku aadinaysaa aqiilaad ku aadine watad majmuuca watad majmuuca wahaakada miisaanada iyo gabayadu inay isyeeshaan aan rabaa markay idinka hari ma doonaan waxyaabahan istilaaxaadka ah sababa khafiifa haqiil watad majmuuca mafruuq faasila suqra faasila kubraa in la dabdiyo aad iyo aaday muhiim u tahay insha allah berri waxaan qaadanaynaa alkitaab alcaruudiya yacni qoraalka caruudka qoraalada kale wuu ka duwan yahay qawaaciduuna leeyahay marka asiga qaacidadiisa fahamto ayaad wax ku jarjari kartaa waxyaaba waxaa jira qoraalka hadda caadigaah annaga aan qorno oon ictibaarino ma la ictibaariyo waxyaaba waxaa jira lagu dhawaaqo oo aan la qorin soo ma jiraan waxyaaba badanoo lagu dhawaaqin oo la qorin waxaa jira waxyaaba la qoro oon lagu dhawaaqin maalan ulaa'ika markii la qorayo maxaa ka dambeeya hamsada imlaaga markii laga hadlayo waaw baa ka dambaysa halkan lama ictibaarinayo waawdaasi haadaa waxaa loo qoraa soomaan ha iyo daal iyo alif sooma kitaab alcaruudiya waxaad ku dhawaaqdaad qori markaa qoraysa maxaa leedahay haa baa qori daa taasaa leedahay haa daa saasaa u qoraysaa aliftan aad ku dhawaaqayso miisaanka waxbay ugu fadhidaa aliftan aad ku dhawaaqaysa laakiin aan sida caadigaa loo qorin miisaanka gabayga waxbay ugu fadhidaa marka kitaab alcaruudiya ayaan baranaynaa kadibna abyaadda in lagu jarjaro waxa noo dhimanna boqolkiiba siddeetan iyo ka badan waxay kusoo wareegi doonaa inta hadda aan qaadana iyo baabkan ugu horeeya keliya inta kale ayagaa loo soo celin inta kale ayagaa loo soo celin inta hadduu qofka fahmo waxa kale wax kusoo noqonayo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin